dabley hubaysan ayaa habeen hore weerar ku qaaday dad xoolo dhaqato ah oo ku sugnaa deegaanka galo oo qiyaastee afartan kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxayna halkaas ku dileen laba wiil oo dhalinyaro ah halka ay dhaawaceen mid kale dadkan ayaa dilkooda lala xiriirinayaa aana qabiil waxayna dhacdadani baqdin ku beertay dadka deegaanka oo ka cabsi qaba in dagaal oo halkaasi ka dhaco dagaalada ku salaysan qabyaalada ayaa daashada ummadda soomaalida waxaana kaaban in laga waantoobo maadaama la arkay xumaantiisa iyo inuu sabab u noqonayo in la laayo dad badan oo aan waxba galabsan